shirka wuxuu ahaa ida twenty one oo ah sanduuq ka tirsan hay-adaha bangiga adduunka oo caawisa wadamada aan karaanka culus ulahayn inay diimo dulsaar culus qaataan marka dhowr iyo toddobaatan wadan baa ka faa'iidaysato ee africana badankeeda wadamada africa ay ugu badan yihiin marka sanad wal saddex sano walba marbaa shirarkan oo aida lagu qabtaa international development associations lagu qabtaa dalal kala duwan oo caalamka si dib loo maxay ahayd lacag loogu raadiyo sanduuqan la yidhahdo aida marka saddex sano walba mar baa la qabtaa hadda marka aida twenty kii lasoo dhaafay buu ahaa hadda waxaan maraynaa ida twenty one marka waxaa waxaa muhiimadda looga hadlayo ahaa madaxda africa iyo bangiga adduunka bal dhowr arrimood oo maxay ahayd africa ka yimid in iyo dhowr arrimood oo ka yimid bangiga adduunka in laisla jaangooyo ko africa waxay rabtay in dib loo qaabeeyo qaabkay aida u shaqayso ee wadamada u caawiso oo mudnaanta la siiyo africa waxay rabto ee aanan mudnaanta la siin dadka lacagta bixiya waxay rabaan midda labaadna in africa ay hesho cod ay cod africa lagu metelayo oo aida hal cod ay yeelato africa oo ay maxay ahayd mudnaanteeda ku sheegan karto marka intaasaa uga hadlaya runtii waxaana kasoo baxay warmurtiyeed ay dhammaan qodobadaas ku cad yihiin oo bangiga adduunka iyo madaxda africa isla qaateen xasan maxay yihiin qodobada ay madaxda africa kasoo saareen shirkani
warmurtiyeedka waxyaabaha lagu soo saaray waxaa ka mid a dhowr arrimood kow in africa mudnaanteeda ay iyadu samaysato oo maxay ahayd dadka yabaha iyo bixiya aanan maxay ahayd u jaangoyn africa waxay rabto marka waxyaabaha xooga la saaray oo ay u aragtay africa mudnaanteeda waxaa ka mid ah in waxbarashada iyo karaanka insaanka xooga la saaray si shaqo badan shaqooyin kuwa hadda la haysta ka wanaagsan dhalinyarada loogu abuuro in maxay ahayd tamarta iyo iyo iyo waxyaabahan danamaynta loo yaqaano oo digital accesska la la maalgeliyo in isbeddelka cimilada iyo wadamada maxay ahayd duruufaha la nool in maxay ahayd aad arrimahaas sidii ay maxay ahayd uga yeelan lahaayeen geegsi ama adkaysi loo maalgelin lahaa iyo in barwaaqo yani africa kobaceeda dhaqaale iyo barwaaqadeeda maxay ahayd waxyaabaha kobciya loo maalgelin lahaa iyo in maxay ahayd africa gudaheeda ay yeelato cod ayaga u gaar ah oo maxay ahayd aidana lagu saleeyo waxay africa mudnaanteeda ay tahay soomaaliya muhiimad intee leeg ayuu u leeyahay shirkani maadaama soomaaliya dhowaan ay ka gudubtay heerka deen cafinta islamarkaana ay dooneyso inay hesho maalgashi caalami ah
soomaaliya sanadii ay burbursanayd aida maxay sideed iyo toban sagaal iyo toban iyo aida intay burbursaneedba aida wax kama heli jirin laakiin haddana markay dowladnimada soo dhisantay khaasatan markay gaartay go-aanka deen cafinta decision point loo yaqaano laba kun iyo labaatankii ayay soomaaliya qoondo fiican ka heshay aida labaatan aidadii midaan ka horreysay oo haddaba socota soomaaliya waxay ka heshay hadda portfolioha soomaaliya aida wuxuu marayaa laba bilyan oo dollar miisaniyad oo boqol ilaa toddobaatan iyo shan milyan udhexeeyana sanad walba way ka heshaa marka hadda soomaaliya maadaama deen cafintii laga gudbay soomaaliya waxay u baahan tahay in maxay ahayd laga kabo waxyaaba badan oo horumarkeeda ka mid ah si waafaqsan maxay ahayd qorshaha world bank uu ka leeyahay soomaaliya ee loo yaqaano c p f iyo qorshaha soomaaliya ee horumarinta ay leedahay marka dhammaan mudnaanta soomaaliya meeshaay ku xusan tahay haddana waxaan rajaynaynaa soomaaliya inay maadaama hadda soomaaliya ay heshiis la gashay i m f oo aan maanta ku digdigi karin inaan deen qaadano deen cafintii kadib deen deentaas oo noo saamaxaysa inaan horumar yani maalgelin fara badan ku samayno soomaaliya waxay codsatay in lasii wado yabooha ay aida ka hesho annaga aragtideena maxay ahayd waa in hadda maxay ahayd dowladnimada dhismaheed lasii wadnaa diimo cusna aan la gelin laakiin yabooha aida ka helno lasii wado